waxa weeye isbedel maaha waxa ka jira ee gooxa siyaasadeed ku salaysan yahay sidii dadkii hore ee maaragtay dhibaatooyinkii august afarteedii bisha geysay ee dhibaatada ka dhacday deegaanka dadkii maaragtay mas-uulka ka ahaa in nidaamka sharciga loo horgeyn lahaa hawshaas wey
waa gartay marka dhibaatooyinka ay geysteen iyo dadka geystay maxay kala yihiin
dadka shaksiyaad kolley dee hogaamintii ahayd ee mas-uuliyiinta ahaa ee hogaaminta ahaa ayaa dhibaatooyinkaa geystay laakiin waxa weye mataqaanaa si loola nidaam iyadoo sharciga la raacay dalka u yaala iyo deegaankaba in la horgeliyo sharciga la waafajiyo weyn
culayska dawladda aad ka mid tahay hadda haysta ay bulshaduna ay dareemayso oo la leeyahay sidii wax loo ramay hadday ahaan lahayd rabitaanka dawladda laftarkeeda iyo hadday ahaan lahayd rabitaanka shacabka labadaba way adag yihiin inay shaqeeyaan maxaad iyaga nagala wadaagi kartaa
mar kasta horta oo isbedel jiro oo reform jiro hadda waxaad og tahay dalka in isbedel ka dhacay toddoba labaatankii sano ee soo socday isbedel hadda cusub wadi cusub dalku inuu galay isbedelkaas deegaankaas mid lamida isagana inu saas oo kale isna uga dhacay isbedelkii noocaasa siyaasadeed iyo mataqaanaa dhacay in deegaanka de mataqaanaa heer federaalba ay imanayso dad shaksiyaada oo maaragtay kasoo horjeeda oo ah taas kuwa maaragtay elementary elements ka ah isbedelka socda markasta way jiri karaan wayna jiri doonaan marka dadkaas shaksiyaadka noocaas unba hadda buuqaas iyo mataqaanaa hawooyina kusoo gabadaan sidee kii noocaas ahayd ba shaksiyaadkii hadda qoor dambiila sameeyeen ay kusoo dabagabadeen ay doonayaan iyaguna inay maaragtay waddo kasoo helaan kuwa noocaasa marka waxa weye mataqaana in lala xisaabtamo sharciga la horgeeyo cid kaste ay wadadeeda ay qabsato weyn wasiir cabdullaahi dabcan siyaasiyiintu nidaamka ka mid ah hadday mucaarad ku yihiin maamulka jira xaq ayay u leeyihiin inay isbedelka kasoo horjeestaan iyagoo sharciga ilaalinaya oo aan sharciga ku xadgudbaynin laakiin wararkana soo gaaraya waxaa ka mid a in xisbiga talada hayo isbedel lagu wado reshafal lagu wado reshafalkuna ay ku muransan yihiin xoogaga dowladda federaalka ah ee dowladda iyo mucaaradka marka soo ma ahayn xisbigu inay dadka shacabka deegaanka degani ay iyaga doortaan aayahoodana iyaga ka tashadaan ee aan adisababa xoogaga isku hayo aysan xisbiga dhexdiisana isku hayn
warkiigii dimuqraadiga shacabka soomaalida waxa iskale dadka shacabka soomaalida etoobiya iskale xisbiguna waxa weye xisbi u adeega bulshada soomaalida ee dalka etoobiya marka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ee dalka etoobiya waxa iskale bulshadaas ayaa iskale qof kasta oo raba inuu xubin ka noqdo ama mataqaana nidaam le heedosan iyo political program uu xisbigu leeyahay baa jira taasaa la mara marka taa iyadoo la marayo ayaa reformka la sameynayo isbedelka xisbiga lagu samayn doonaa la raaci doonaa nidaam loo raaco uu leeyahay shirweyne u leeyahay guddi qaban qaabaad ayaas ayaa jira shirweyne xisbiga la qaban doonaa waktigeeda loogu talagala la qaban doonaa taa iyadoo raacayo ayaa la samayn doonaa marka ma taalo cid odhan karta hadda ama mucaarada odhan karta nidaamkaasa loo dhisi karaa ama cid kaloo odhan doonta nidaamkaasa loo dhisi karaa ma jirte nidaam shuruuci lagu raacayo dadka soomaalidu ayagu iyagu ay ka tashanayaan oo shacabku iyagu mataqaana ay raalli ku yihiin oo sidii wixii shalay soo dhacayna dib baantana berri ugu dhicin ayay mataqaana shacabku udhisan doonaan goorme ayaa la qabanayaa shirka aad sheegtay shirweynaha xisbiga muddadiisu waa goorma dadkuna ma u madax banaanaan doonaan inay iyaga doortaan
dadku wuu madax banaan yahay dadku oo guddiba loo xuli doonaa erga lasoo xuli doonaa ergadaas markay timaado shirweynaha la qaban doonaa shirweynahaasa laga dhex ciddii maaragtay hogaamin lahayd labada sana barka soo socda deegaanka maaragtay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida u hogaamin lahayd labadoodana mataqaana hadda mustaada axmed shide waxa weye guddoomiyaha xisbiga guddoomiyaha xisbiga yaa qaban doona balanta sheegina doona waktiga balanta la qaban doono iyo madaxweynaha iyaga oo ah oo xukuumadiya ayaa odhan doona waktigaasa la qaban doona haddii lahada shirweynaha marka iyagoo cayimaan ee waktigaa la yidhaha waa la qaban doonaa iyo abaabulkii iyo ergadii iyo soo xulistii ergadii iyo maaragtay xubnihii kasoo qaybgelaya shirka ayaa la waxayn doonaa markaasaa la qaban doonaa hadda laakiin arrinta ugu muhiimsan ee taalla waxa weye deegaanku hadda markii la eego ogast far wixii ka dambeeyey xaalad fiican ayuu galay degmooyin baa lasoo xulay oo la dhisay heer gobol baa la dhisay heer kabineediisa waa la dhisay maanta wuxuu ku jiraa deegaanada nabadgelyadeedu a ugu fiican tahay buu deegaan ku jiraa waxay ogsoon tahay warbixintii waagi dambeeyey u dambeysay lasoo saaray adf ay soo saartay naftigeedu inay ku ammaantay deegaanku inuu yahay deegaanadan maanta ugu xasiloon xagga nabadgelyada iyo amniga marka la eego taasaa marka loo oran karaa wax naruubaa weeyaan waxaana bulshaduna ay doonaysaa oo sii danaynaysaa oo buuxa magaalada ka jira u yahay wixii sii socday in lasii xoojiyo horumar fiican ay helaan amni la helo nabad waarta la helo dadku ayahooda ay ka tashaan hawshaa in lasii xoojiyo ayay dadku guuxayaan taana waa lagu kasbanya shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida mar kaste wuxuu u adeegayaa bulshada deegaanka soomaalida taas oo uu rabo inuu ku horumariyo hadday xag caafimaad tahay xag waxbarashaa tay tahay dhan walba inuu kaga saaro saboolnimada uu kaga saaro marka arrinta keliya ugu muhiimsa waxa weeye in bulshada deegaanka soomaalida etoobiya ku dhaqan lagu horumariyo iyadoo la raacayo xeerasaadka iyo awaamirta wasiirka muqadisho af soomaalida dhigaya wasiir waxaad carabka ku dhufatay ood weliba aada ugu xoojisay in deegaanka soomaalida uu yahay kan ugu nabdoon etoobiya waxaan ognahay inay deegaanada qaar aysan dagaalo ka jirin halka kan soomaalida ay dhowr furmood oo dagaalo ah ku socdaan dhinaca cafarta uu dagaal ka socdo dhinaca oromada uu dagaal ka socdo marka say isu qabanaysaa inaad tidhaahdo waa kuwa ugu nabdoon waxa weyi walaal waxa wey waad mahadsan tahay waxa wey mataqaanaa marka la eego waa xagga xadka aan lanayna deegaanada aan xadiida la leenahay wey anaga sidaa haduu jiro meelaha uu ka jiray hadda kahor uu ka jiray inkastoo hadda ay fiican tahay sibacyada ay maaragtay ay qaboobeen laakin gudaha iyaga dhibaata kama jirto de waan ay deegaanada kale gudahooda dhibaatada ka jirta iska daay maaragtay xagga xuduudaha iska daayo waaya marka marka loo eego xagga xuduudaha wey waxaan ka hadlaya ugu dambeyntii maxaad kusoo koobi kartaa caqabadaha hadda la doonayo dowladdu inay la tacaasho oo wax ka qabato si sida aada hadalka u dhigtay horey loogu socdo waxaa loo baahan yahay si hore loogu socdo oo dadku u helo hamigii iyo istaraatiijiyadii siyaasadeed ee xisbiga dimuqraadiya shacabka soomaalida ilmida dhalo in la helo dad sharciga iyo sharciga markasta salku u ahaado oo doodooda iyo maaragtay hadalkooda uu noqdo sharciga u ahaado iyo dastuurka taa marka la yidhahdo waxa wey mataqana in la qabto shuruudaha xisbiga nidaam si xor ah oo dadku ay bulshada kusoo xulato xubnahooda kusoo xushaan mustaqbalkana mataqaanaa siyaasadda xisbiga lagu soo adkeeyo isbedelka dalka iyo deegaanka kaana qaaday maaragtay hore loo sii wado cid kasta oo isbedelka carqalad ku noqonaysana lala xisaabtamo sharciga lagula xisaabtamo iyadoo la raacayo shuruucda dalka u yaalla iyadoo la raacayo mar kastana aan culays ka saarno isbedelkaasi sidii usii midadhali lahaa ee mataqaanaa ummadda waayadeeda iyo maaragtay iyaga kugu qaban lahaa iyadoo mataqaana lagu sareynayo in midnimada etoobiyaanimada aan ilaalino oo anagoo midnimada etoobiya la ilaalinayo sida xisbiga dimuqraadiya shacabka soomaalida hadda ka hor waa uusan jirin xisbi hadda kula gorgortamayo oo mucaarad uusan jirin oo le maaragtay saa sameeya saa sameeya laakiin in la raaco xeeroosaadkii iyo nidaamkii iyo political programkii uu lahaa xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya in lagu midadhaliyo lagana midadhaliyo xagga amniga nabadgelyada iyo horumarka dhammaan deegaanka oo laga laga keeno midha fiican laga keeno isbedelka ka socda dalka iyo ka deegaankaba lala gaadsiyo meel aan laga soo noqon karin